ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa magaalada muqdisho ka furay shir cilmiyeedka saddexaad ee madasha horumarinta bariga afrika kaasi oo soco doona muddo laba maalmood ah waxaa ka qayb galay furitaanka shirka wasiiro xildhibaano mas-uuliyiin ka socday jaamacadaha iyo madax kale cali axmed abuukar guddoomiyaha guud ee hay-adda cilmi baarista soomaaliyeed ayaa ka warbixiyey muhiimadda shirkan run ahaan munaasabadan maanta sidaa uu inoogu sheegay walaalkeen waxay ku saabsan tahay waa wax cilmi baaris ah khubaradan meesha isugu timid iyo mas-uuliyiintan oo dhan kulligiin waxaa tihiin culimada dalka ugu waaweyn ayaa meeshan maanta isugu timid danta laga leeyahayna waa dan aada iyo aada u weyn run ahaan dowlad dhis masale culus weeye dowlad dhis ayay ku saabsan tahay oo labada dhinac laga eegaya ay yihiin ka qaybgal bulsho oo dowladdan ay ka qayb galaan dhismaheeda iyo dowladda ay soo dhistaan iyagu mar walba oo adeeg saxa fidinaysa maxaa laga bartay ayaa shirkan kii ka horeeyuu ahaa kanna waxaa weeye sidee wax loo dhisaayoo meeshee laga bilaabaa waxaan marka isugu nimid inaan wada tashanno waayo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa bogaadiyey qabashada shirkan mawduuc aada u qurux badan oo aada iyo aad loogu baahan yahay ayaa lasoo dhigay kii horena kamaan qeyb gelin laakiin hadda professorku sheege maxaa maxaa inagu dhacay muhiim buu ahaa kanna in kii lagu dul dhiso oo dad wixii inagu dhacay soo fahmay ay dhahaan maxaan hadda xaggeen u dhaqaaqnaa marka aada iyo aad bay u fiican tahay shirkan ayaa door ka qaadanaya in dalka loo jiheeyo dhanka horumarka iyada oo lagu saleynayo cilmi baarisyo kuwaas oo lagu qeexay qorshaha isbeddelka qaranka iyo qorshaha hiigsiga ee la doonayo in horumar muuqda lagu gaarsiiyo dalkeenna